waa idin salaamaya afar iyo tobankiiyo boqolka qur-aanka cadadkiisa salaan ka bacdi waxaan idinku soo booqday dhibaatadan bootaasa ka jidha oo dadkii degaanka iyo dowladdii ay ka wada qeybgelayaan aan qolana ka taagnayn meeshii xalku ahaa waxaan u aada iyo aada uga xumahay uguna mar kasta aan ka tirayo sida waxyihiin iyo sida loo dhaqmahayo magaalada boosaaso waa magaalo soo jireenah waa magaalo dad badan oo malyan iyo bar ama dhan ama ku dhow ay ku nool yihiin waa magaalo madaxdii labaad oo puntland waa magaaladii dhaqaalaha dadkeeda iyo dalkeeda waxay uga baahan yihiin in loo turo looma baahna qof waliba suu doono inuu ugu dhaqmo nidaam baa loo dhaqmaa nidaamka loo dhaqmo ama wax lagu dhaqo wax ka duwan baa lagu dhaqayaa dadka degan oo malyan iyo barka ahi waa dad nasiib badan waana dad nasiib daran waa nasiib daran yihiinoo wax kastoo xun oo la samaynayo waxba ka dhehmayaan oo way iska fiirsanayaan waa nasiib badan yihiinoo waxaa soo raasatay mashaariicdii puntland heshay oo dhan ama aeroboor ha ahaadeen ama deked ha ahaadeen ama wax kastaba ha ahaadeen ama waddo ha ahaadeen meeshii ugu nasiib badnayd oo heshay bay noqotay nasiib wanaag hadda waxaa loo keenay saddex boqol soddon iyo lix milyan dhaqaalo gaarhaya oo la yidhi ha lagu dhiso deked laakiin dekedda dhismaheeda waxaaba ka horeeya magaalada maalgelinta ay ka helayso ama dhagax ha ahaato ama shidaal ha ahaato ama shayto ha ahaato ama shaqaale ha ahaato ama wax kasta ha noqoto ama guri la saxeeda ha la qaato ama gaadiid la ijaarta saddexdaa boqol iyo soddon iyo lixdaa milyan boosaaso markay ku xiraato inta ay leegtahay in leeg baa ku darmanaysa ma ay fahmin marka mana ay xiftiyin inay sameeyaan ay ilaashadaan waxaa ilaahay la soo doontay waa dembiga koowaad dadka shacbiga ahaa leh oo meeshaa ka dhacay oo laysku hortaagan yahay intii hadda bilo ah oo dowladdii iyo niman ganacsada ah ay isku haystaan waxay isku haystaana waa waxoodii labada qolo midna waxma haystaan waxaa dhulka iyo dadka iyo degaankaa leh ganacsataduna naas bay nuugaan naaska eeguna waa shacabka dowladduna dalka inay u adeegto oo sida ay ugu adeegta bay ahayd si aan fiicnayn oo fiicnayn oo jilic ka muuqdo oo isbarbaryaac ka muuqdo baa arintii u socota hab dowla aan ahayn waxaana arintaa ka mid ah doonyuhu iyo maraakiibta ama gaadiid nooc kastaba ha ahaatee markuu soo baxayo oo uu shixnad ka soo qaado ama cumaan ama debey ama masqad ama salaala ama meelaha adigu inuu ku dhow iyo meel fogba waxay soo qaataan dukumiinti ay u socdaan boosaaso oo ay badeecadaas boosaaso u wadaan badeecadu markay boosaaso doonta ama markabku yimaado wax goolqaadayaah la sameeyaa dowladdaa u tagta dukumiinti bay ka soo qaadaa waa la diiwaan geliyaa matalan waxaa fadhiya toban doonyood oo ka horreysay tobankaa mid walba tookay leeda tookadeeda marka ay soo gasho baa laleeyahay soo intaas ka horeysa doontu badday taallaa marka uu meesha uu ka leeyahay tobankii ka horreeyey markay baxaan baa loo yeerayaa waalawaa la dejinayaa saasuu hadduu wax qaadi lahaana ku qaadayaa hadduu sidiisa ku tegi lahaana ku tegahayaa ilaa rarkii waa laga dejay waxaa dhacday doonyihii inay markay yimaadeen aan qalabkii siday ahayn loo maamilin waxay ahayd doonta diidda xilligeeda inta loo yeero inay diiddo inay dejiso qalabka oo tiraahda ma yeelayna ama ha kasboo ninkay watay oo nimankay u yaqaaneen arbaabyada oo anigu aan aqaan siday ahaayeen iyo siday ku tageen duli ama ha ahaato sabab kasta ha jidhee doontii markii ay tiraahda anigu dejin mayo qalabkii waxay ahayd barhoosinka inay u qaadaan labiyo toban mayl bay xukumaan badweynta inay geeyaan yiraahaan meeshaa u socotay hadday halakan ahayd oo aadan wax ku dilin hadday meeshaa rabti la anta xor xor baa u tahay meesha alaabtaada adaa wata ma ay dhicin doontii weli waxay taallaa angar bay ku jidhaa dekadii bay xayidhay ilideedii bay fadhidaa dadkiina qofba qof buu fasahaliyey oo taabtay oo yiri waxba ma jiraane saaha loogu dhaqmo oo saaha in isugu xayiraato sidaasuna si dowladnimoa maaha waxaa intaasoo dhan kasii daran waxa la qaadahayo saaka waxaa hadlay agaasimaha guud agaasimaha guud waxa qaadan mahayo wasiirka dekaduuna qaadan mahayo laakiin maamulka meesha bay wadaanin waxaa lasoo qaaday tankii shan fuusta wey shantii fuusta waxaa la saaray laba doolar laba doolar afar filis bay ka heshay fuustadii ari waxaa la yidhi shan kunaa dhoofay waxau helay neefkii lacagtii markii saddex boqol iyo konton baa qaadnayliha loo qeybshay neefkii wuxuu helay wax ka yar hal filis wax halka wey ka yar toddoba filis buu helay neefkii kontonka kun joogay ma garatay maalintii maalintiina cunayay laba doolar saddex doolar wax ku dhow cunahayay ama biyaha u cabo ama raaciyaha loo qaato ama wax kasta ha loo qaatee waxaa dhacday marka nasiib darradaasaa dhacay dadkii ganacsatada sheeganahayey ma ay u danayn dalka iyo dadka dekado kaleay u danaynayaan waxaa la yidhi waxaa la yidhaahdo waxaa laydin siinayaa free charge canshuur la-aan waxaa la yidhi waxaa la sameynayaa soono aan wax laga cashuurin soonahaasaana idinku ku jidhaan markaasaa badeecana intaa lagtaan meesha rabtaan la aadaysaan ma ay fahmin waxa meesha ku jira iyo waxa iyaga ay hadda yihiin iyo waxa ay doonayaan midna ma fahmin nasiib daro waxay noqdeen wixii o dhan waxaan waxba isku dhaamin marka waxaan leeyahay dadweynaha puntland saddexda qolosaan u kala hormariyey u kala dembi badanyihin dadweynaha degan gobolka boosaaso oo milyan iyo laba boqol ilaa milyan iyo shan boqol lagu qiyaaso waa inay tilaabo ka qaadaan dadka ganacsatada sheeganaya oo dadkii iyo dowladdii iyo dekadii isku xayiray waa inaad ogaataan filisyada la qaadayo inaan ina maxamed raagana lahayn jacfaana lahayn wax dalka iyo dowladdu leedaha ay yihiin waa in shaqadu kala socotaa oo dad odayaala la helaa oo wax ka qabta maaha in dadka lagu dhex wareego oo la fidmeeyo ismada annaga halkan kuwaa noogu yimi maxaad doonaysaan baan idhi midnaa waxaa loogu sheekeeyey garowaa mucaarad joogaa ee ka faa'iidaysta oo mucaaradkaa kusii daarta war annagu mucaarad mayna naga noqdaan idhi dadka iyo dowladdana annagaa iska leh waxa annagu aan ka qayb qaadanana waa naqaanaa sidii bayna nooga soo noqdeen wax hadda dadka iyo dalka annaga wax dhimaalkooda in naloo ku yimaadana maba garaysnin mana yeeli karo mana maqli karo marka arintaas sida ugu dhaqso badan waa inay isu bedeshaa oo qolo walba wixii ay lahayd iyo qeybtileed qaatayo dadka degaanku ay yidhaahaan wixa aan doonyaha degahayn hanala ka saaro hadday dowladdii saari weyday oo badweyn geyn weydo meeshay rabaan hala aadeen badeecadooda iyagaa wata iyo dadkii soo rartay ka dhexaysa marka arintaas waxaan leeyahay ceebteedu meel walba waa gaadhay debad iyo gudaba arintaas waxa laga qabto oo si deg dega waxa looga qabto haddaan laga qaban dee ma aha dadku xayawaan la biic geynaya ma aha doon lagu soo qaaday neefkii kontonka kun jooga la yidhi hal filis hal filis waxaan dhammayn baa dowladdu ka qaadaysaa oo booliskii baa la wareejiyey oo dhowr boqola oo waxaa la wareejiyey shaqaalihii oo wixii dalka u shaqaynaya o dhan baa filisyadaas kusoo kordheen iyo wixii lacag la keenay waxa soo gelayana ma ku xisaabtamayaan waxay helayaan dalkana inaan wax loo dhisin oo dekadi ka dhisman bay ku talagadeen laakiin ha ogaadeen reer boosas haddayn tilaabadaas qaadan in badda ugu badan puntland leedahay meeshii rabana loo wareejin karo dekadaas hadda in badan bay xayiray laba sano ay ahayd waxay ahayd december in la bilaabo shaqada kowdeedii maanta december waa shan ma maqli karo waxaa umana adkaysan karo wax raalli laga yara maaha waata waa mahadsan tahay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dabcan heshiisyada caalamiga markii la gelayo tirada hadda la galay ama soddonka sano aada bay u dheertahay bay dadka qaar leeyihiin soo lama moodo in soddon sano ay aada u badan tahay
adeer wax walba waa ogolaanaynaa waxaanana ogolaysaynana wax la-aanta waxbaba ma hayne maxaynu haddii wax laynoo keenay soddon sano u diidayna dadkii dekada lahaabaa shan iyo labaatan qaatay oo wax walba ina kaga horreeyey marka shan sano hadda layna ku kordhiiyo waxa aynu helayno mn qofaan waxba haynin nin qaawan baa la yidhaha arbaa layna furtaa maxaaba laga wada hadlaa waxbaba ma hayne
ugu dambeyn eh, maxaad usoo jeedinaysaa shacabweynaha puntland ee daljirka la socda shacab wahaynaha puntland waxaan usoo jeedinayaa inay dalkooda wixii horumara oo uu samaynayo inagu wax ma samaysana ciddii waxay noo samaynaysaa aynu soo dhaweyno oo wax ku taarano oo sidaa hadda garowa ka socota hadda maalin walba anagu nimanka aeroboorka dhisaya kuntaraad bay qaateen maalin walba hilib baa loo geeyaa maalin walba isime iyo odayaal iyo dad iyo madaxweyneyaal hore iyo dad baa u taga maalin walba gacan maris baa loogu tagaa iyo suuba salaax dadka waa la maalaaya layskuma dira dadka iyo dalka dhibna lama geysto ama ama waxbaad qabsan kadhayo adaa wax qabsan kari oo hadaa wax qabsan kari cidna uma baahnin ama wixii lagu qabanayaa la taageeraa